أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaartaannu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon kooxaha muqaawamada filistiin oo maanta wareejiyey dufcaddii saddexaad ee maxaabiista yuhuudda iyadoona sahyuuniyadda la filayo in maanta ay sii daayaan in ka badan boqol ruux oo muslimiin ah dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo sheegtay inay isku soo dhiibeen maleeshiyaad hor leh oo ka tirsan kuwa kooxda riddada soomaaliya xildhibaanno ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada oo abaabulaya mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaaraha murtadiinta howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari murtad ah oo ka dhacay magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan odayaasha dhaqanka beesha xawaadle oo booqday deegaanka beerayabaal halkaas oo ay daadsan yihiin meydadka maleeshiyaadka murtadiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo bogaadisay geesyada towxiidka ee cadowga allah ku xasuuqay dagaalkii ka dhacay deegaanka beerayabaal bariga hiiraan guddi ka socda maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka xaranka ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe munaasabad lagu soo gebagabaynayey tartan cilmiyeed socday muddo isbuucyo ah oo ka dhacay deegaanka ceelshiil ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay sameeyeen ardayda macaahidda arricaayah iyo imaam shaafici ayaa ka kala dhacay degmooyinka bulafulay iyo buurdhuxulle ee wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon kooxaha muqaawamada filistiin oo maanta wareejiyey dufcaddii saddexaad ee maxaabiista yuhuudda iyadoona sahyuuniyadda la filayo in maanta ay sii daayaan in ka badan boqol ruux oo muslimiin ah haddaba wararkii ugu dambeeyey ee amuurahaasi waxaa inoo haya suheyb cabdulaahi magaalada khaza ayaa maanta martigelisay munaasabad lagu wareejinayey dufcaddii saddexaad ee maxaabiistii sahaynada looga soo qabtay weerarkii toddobadii oktoobar ee ay qaadeen kooxaha muqaawamada filistiin xoogaga wax iskacaabinta falastiiniyiinta ayaa waqooyiga magaalada khaza si gaar ah mukhayamka jabaaliya ayaa maanta waxay ku wareejiyeen haweenay ka tirsan ciidanka sahaynada dhanka magaalada khan yunis waxaa ka socda diyaargarow xooggan oo lagu wareejinayo ilaa laba maxbuus oo ka tirsan sahaynada waxayna si gaar ah kaga dhacaysaa afaafka hore ee guriga yaxya asinwaar oo ahaa hogaamiyihii kooxaha muqaawamada filistiin ee magaalada khaza iyo sidoo kale buddigihii howlgalkii duufaanul aksa ee dhacay toddobadii oktoobar kumanaan kun oo ka mid ah shacabka reer khaza ayaa soo xaadiray labada goob ee lagu wareejinayo maxaabiista sahaynada ah iyagoo dirayey fariin cad oo muujinaysa inay garab taagan yihiin wiilashooda dhanka kalena marnaba aysan gorgortan ka geli doonin kusii sugnaanshaha dhulkooda aysanna aqbali doonin in la barakiciyo iyadoo toddobaadkan uu socday ololo xooggan oo uu hoggaanka u hayo maraykanka oo lagu doonayo in shacabka reer khaza gebi ahaanba dhulkooda looga barakiciyo dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo sheegtay inay isku soo dhiibeen maleeshiyaad hor leh oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya ilaa iyo kow iyo toban ka tirsan maleeshiyaad kooxda riddada qayb ka ah islamarkaana hubaysan ayaa lasoo warinayaa inay isku dhiibeen ciidanka kufaarta kenya ee ku sugan deegaanka xaluuqa oo ku yaala gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ay xooga ku haysato kenya militariga xukuumadda saliibiyadda kenya waxay sheegeen in rasaas aad u tiro badan ay ka qaadeen maleeshiyaadka ay gacanta ku dhigeen taasoo gaaraysa ilaa iyo kun xabo qaar ka mid a dadka deegaanka ee ku sugan goobta askartaasi lagu qabtay waxay sheegeen in askartan ay ku wajahnaayeen deegaanka garawey una dhow xadbeenaad ka kala qaybiya soomaaliya iyo kenya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya ayaa waxay sheegeen in mid ka mid ah isa soo dhiibayaasha uu ahaa nin kayaan ah oo aan hubaysnayn sababta ay isku soo dhiibeen ayay ku sheegeen iyagoo culayso kala kulmay dagaalada ka socda soomaaliya maleeshiyaadkan horle ee isku dhiibaya dowladda kenya ayaa ku soo aadaya iyadoo maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kooxda rirdada ay horay dabayaaqadii sanadkii tagay isku dhiibeen kenya kadib markii ay ka firxadeen dagaallo ay la galeen maamulka rirdada jubbaland oo ka dhacay deegaanka raaskamboni xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa bilaabay mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaaraha murtadiinta cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxaa ka socda kulamo siyaasadeed oo ay leeyihiin xildhibaano ka tirsan kooxda riddada iyo madax ka tirsan maamulka isku magacaabay jubbaland waxaana kulamadan looga soo horjeeda xukuumadda xamse cabdibare sida ay wararku tibaaxayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka riddada kuna sugan magaalada nairobi ayaa bilaabay diyaarinta mooshin la doonayo in xilka looga xayuubiyo ra-iisul wasaaraha kooxda riddada xamse cabdibare marka uu dhowaan furmo kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka xildhibaan cabdinuur cali aadan oo ka mid ah xildhibaanada ololaha siyaasadeeda ka wada kenya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inay jiraan kulamadaasi isagoo eedeyn kulul u jeediyey xukuumadda xamse cabdibare annaga hadda horta baarlamaanka fasaxuu ku jiraa haddii alla idmano mar dhow baarlamaanka furma rabo marka in las araarko oo laswar waraysto oo bal dalka xaaladiisa iyo waxa ku socda iyo sida uu yahay laska waraysto waa qasab haddii alla idmana waxay jirana markii la taga war jarba cakaaro iman doonaa markii la baarlamaanka la fura ayay noqon doontaa warkaas wixii markaa laga tashto markaasay iman doonaa haddii laydhaha laakiin hadda waxaan ka tashanayna waxyaabo fara badan oo dalka wuxuu ku socdaan ujeednaa xawaalo dalka ka warramo suu xaal yahay see macnaha maxaa haleysan maxaa wanaagsan baarlamaanka waa furmi rabaa iyo waxyaabaha macnaha maxaa qaldan iyo maxaa saxan intuu weydiisaan ku jirnaa haddii alla idma mooshin waxay soomaalida waxaa tirahdaan inta orod jiray kuftan waa jirtay mooshin hadduu jirana baarlamaanka furma doona kulamada waa lasoo imaana anaa ku dhahay waa la jooga halkan madaxlimaano badanaa jooga darad waxaan waxyaabaha aan iska waraysanan waxyaabaha kamid ah oon la yaabni waxaa kamid ah xukuumaddii dhowr iyo toban wasiir ku dhowaad ayaa wiil gabar aroose dalkii ugu soo baxeen diyaarad soo qaateen oo halkaa u yimaadeen xildhibaano ka badan adi markay ogyar tahay dad adiga aan ku qiyaasay wasiirada ilaa sideed iyo sagaal toban gaaraya ayaa waxaa leyihi waxay u yimaadeen gabar la aroosaya abaabulka mooshinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxa maamulka la baxay jubbaland murtad axmed midoobe uu joogo nairobi islamarkaana uu meel xun marayo khilaafka kala dhexeeya murtad xamse cabdibare kaas oo sii xoogeystay wixii ka dambeeyey dagaalkii raaskamboni ee lagu jebiyey maleeshiyaadka garguurte howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari murtad ah ayaa ka dhacay magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan howlgal qorshaysan oo habeenkii xalay ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen xaafadda nuurxawaad ee magaalada beledweyne waxa ay ku dileen askari murtad ah kaas oo lagu magacaabi jiray carabey waxaana ay ka qaniimaysteen qori ake afartan iyo toddoba ah oo uu ku hubaysnaa askarigii la dilay dhinaca kale wilaayada gado murtad cabdulaahi cabdi aadan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee maamulka riddada ee degmada beled xaawo oo dhowaan ku dhaawacmay qarax ay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha degmadaas ayaa u dhintay dhaawacii soo gaaray galgaduud ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax ku gubay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada ban garaafta kaas oo ka dhacay gudaha deegaanka masagawaay qaraxaas waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay shan kale odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa booqday deegaanka beera yabaal xilli ay halkaasi daadsanaayeen meydadka maleeshiyaadka murtadiinta yaasir maxamed ayaa warkan iyo war kale oo ku aadan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo bogaadisay geesyada towxiidka ee cadowga allah ku xasuuqay dagaalkii ka dhacay deegaanka beera yabaal ee bariga wilaayada hiiraanbah inoo hayaa odayaasha beesha xawaadle ayaa booqday deegaanka beera yabaal ee hoostaga degmada bulaburte ee bariga wilaayada hiiraan waxaana deegaankaas maalintii saddexaad daadsan meydadka maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu laayay dagaaladii labadii maalin ee lasoo dhaafay ka socday deegaankaasi odayaasha beesha xawaadle oo dul taagan meydadka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa fariin u diray beesha ay odayaasha u yihiin iyagoona sidoo kale si kulol ula hadlay murtad sambaloolshe iyo murtad cali jayte oo qandaraas ku soo qaatay duulaanka cusub ee bariga wilaayada hiiraan maanta waxaan joognaa makaanka beere yabaal dagaalkii maxalmad ahay oo ka dhacay ayaan joognaa anakoo ah odayaashii beesha xawaadle waxaan shalay ka digaynay oo ummadda aan ugu digaynay xawaadle aan ugu digaynay maanta ayaa indhaha ku haynaa waxaan leeyahay marka xawaadlow xawaadlo waa idii ka dignay waxaan idii ka dignayna maanta ayay meeshaan yaaleen ummadda xawaadlo waxaan u sheegaynaa wixii hore waaba tageen war wax dheeroo idii dambeeya qabsada war ilmaha qabsada xawaadayntaasaan leh ee qolada oo xawaadaha ka dhashay oo gadana oo cali jaata ka mid yahay oo sambaloolsha ka mid yahay oo xawaade ina gata rabo war ilaahay ka baqa ilaahay maba ka baqaysiine toobaduse waa furantahay berga toobo keena maanta waxaan taaganahay meesha beera yabaal oo dagaalku ka socday shalay waxyaabihii ka dhacay ayaan dul taaganahay qayb ka mid a walaalayaal wixii dhacay waa dhaceen wax dhacayna soo noqon mahaan waxaa dhec- hadda dambeeya aan ka tashanno kitaabkiiyo sunnadaas ku nimaado gaala iyo wixii wadana aan beri ka noqonno maalin horeento ninkii la yidhaha sambaloolshe waa yimid wuxuu yidhi xawaadlow adika mashruuca oo leedihiin iyo wasaaradda le- oo yacni leedihiin waxa uun keliya waay shabaab la dirir shabaab bas ay la diriraa ku leedihiin beer ma lihidiin ganacsi ma lihidiin wax kaloo leedihiin male dantiina waa shabaab la dirir oo kaale annaka dadkayna yaa ka dhigay fagner yaa ka dhigay fagner qolo cali u shaqaystayaashii oo ruushka uu ku shaqaysana fagner dadkayna ka dhigay wuxuu yidhi oo kale aniga laba caloolaan buuxinaya caloosha qoraga iyo caloosha ninka sido aan buuxina dadkan wax cunaa ma waayeen dadkan guryaha waxba ka cunaa ma waayeen inta asiga ma soo dhammaysiistay meel kasta oo soomaaliya ka mid ah ayay al-shabaab ku nool yihiin soomaaliyoo dhan aa soo fasaxday markaasaa waxaa layidhi meeshaas ha la celiyaa layidhi waa diin iyo dagaal mabda ah ilaa yowmalqiyaamana waa soconayaa wallaahi oo bilaah talaa dagaal maahan berga iyo birri iyo ku dhammaana dhanka kale waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleyd abunabhaan ayaa bogaadiyey geesiyada tawxiidka ee ka hortegay duulaanka murtadiinta cadowga allahna ku xasuuqay deegaanka beerayabaal sida runtii muuqata oo hadda ma labada maalmood oo aan soo dhaafnay jirtay oo dadkao dhan ay wada arkayeen ama ay wada maqlayeen cadowga isa soo bahaystay oo gaalada ee riddada asalka ah iyo ee nimanka loo yaqaano ee macawisleyga xaqladirirka ah ee raggii isa soo bahaystay ragga u hortaagnaa labada maalmood ee meydkooda bannaan ka dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gacmahooda ku cadaabay waa wiilashaas meesha jooga waxaan leenahay wiilashaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idan karaameeyo waxa keliya oo farriinta caawa aan gudbinayana waxaa weeye dadka muslimiinta aan leeyahay war wiilasha ha loo duceeyo ilaahay ha loo baryo ha la garab istaago ka walaay ahaanna waa bogaadinaynaa raggaas si gaara raggii bula burday si guud halgan ama deegaanka beerayabaal raggii cadowga ilaahay subxaana wa tacaala gacmahooda uu ku cadaabay raggaas ka walaayaan waa bogaadinaynaa sabra musaabara la imaada ogaada in ilaahay miciinna yahay subxaanahu wa tacaala inta aad toosan tihiin in dadka muslimiinta oo dhan meel kastoo ay joogaanba gabar iyo wiil kuwa qarsoonoo aan la arkayna iyo kuwa loo jeedaba in laydiin soo ducaynayo ogaada deegaanka beerayabaal ee hoostaga degmada buulaburte ee bariga wilaayadii hiiraan waxaa maalintii saddexaad daadsan meydadka maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu laayay dagaaladii labadii maalin ee lasoo dhaafay ka dhacayay deegaankaasi guddi ka socda maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka xaranka ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe xismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan inoo haya muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wadaya dadaalaha kor loogu qaadayo heerka waxbarasho bulshada ku nool wilaayaadka islaamigaha degmooyinka iyo deegaanada intuba dhowaan mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada ayaa kormeer dacwo waxa ay ku tageen qaar ka mid ah deegaanadaha laga maamulo magaalada jilib deegaanadaasi oo ay ka socdaan waxbarasho joogta ah oo la siiyo dadka waaweyn deegaanka xaranka waxaa muddo sanad ah ka socotay waxbarasho loo qabtay dadka waaweyn ee ku nool deegaankaasi waxaana lagu barayey diinta islaamka intii uu guddiga ku jiray howlihiisa kormeerka ayay booqdeen mid ka mid ah goobaha ay dadka deegaanka muddada sanadka wax ku baranayeen waxaana halkaasi ka qabsoomay isku imaatin aqoon kororsi ah sheekh cabdiwaaxid waxa uu bulshada ku nool deegaankaasi ku booriyey in ay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga waayaan dowraad soo qaadateen casharo badan iyo duruus badan baad qaadateen oo inay ka muuqataa khayrka un ka muuqdaa cilmiga wuxuu leeyahay meel lagu shubto waa lagu shubtuu leeyahay war biyaha xaggee lagu shubtaa soo waal ma leh haddaba cilmiga waalkiisa waa xaggee waa qalbigow wicaa'ulcilmi alqalbu mar haddii qalbigii waal u noqdo cilmiga waxaa loo baahan yahay inaan qalbigeenna sifayn oo salaamatu sarriga aan ku dadaalno maxaa yeelay cilmigu meel nadiif unbuu galaa laakiin meel wasaqaysan qalbi wasaqaysan ma gelahayo cilmi ma gelahayo soo inaan qalbigeenna sifayna maaha ilaa cilmigu waa nuur xigmadu waa nuur meel nadiif unbuu cilmiga gelayaa nin layidhahaa sahal ibnu cabdilaahi tasturi oo salafka ka mid wuxuu leeyahay xaraamun calaa qalbin an yadkhulahu nuur wa fiihi shayun mima yakrahu allah qalbi wax ilaahay uu kahanayo uu ku jiro maba gelahayo nuur i cilmi xigmaba gelayso wey marka waa inaan qalbigeen inaan nadiifinno wey intaasi kadib waxaa jiray su'aalo la weydinayey bulshada laguna bixinayey abaalmarinno su-aasha waxay tahay maxay tahay suuradda nebi maxamed salla alay wasalam uu ku magacaabay inay tahay qur-aanka saddex meelood hal meel inay tahay su-aasha jawaabta haddaa isku daya suuratul ikhlaas
Een, walaalka jawaabta uu ka bixiyey su-aasha waa jawaab sax ah waa suuratul ikhlaas su-aasha ku xigto waxay tahay sheeg saddex ka mida waxyaabaha waysada buriyo ama jebiya الخارج من السبيلين أكل لحم الإبل والردة عن الإسلام walaalka jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka xaranka ayaa ka warramaya heerkooda waxbarasho casharada ay qaadanayeen muddada sanadka ah waxaan joogaa tuulada haramka waxaana lasoo gebgebayay dowladda su-aalo ayaa nala weydiiyey su-aalihiina waan ka jawaabnay waxaana la siiyey abaalmarin gugubinaa dowladda wax badan ayaa laga faa'iidaya waxbarasho beryahan noo socotay oo taxaan noo ahaa alxamdulilah ilaahay fadligiisa maanta tartamo iyo wax noocaas ku galnay ijaasooyin lagu bixinayay bismillaah waxaa nahan dadka muslimiinta oo xaranka ku nool wax badanaa dowra noo soo socota ilaa hal sano dowlada maanta waa noo soo gabagabowda macalinka kow markoo la kulmaaye dadaa hataa bisinka la karsii waaye faataxadaa dad la karsii waaye dadka hadda culumay noqdeen maanta annagoo nabad ah oo barwaaqo ku jirno ilaahum hadda adaa iskale ilaahum hadda adaa iskale dooro kheyr badan aa noo socota hal sano oo muddo ah oo dooro oo kheyr badan ilaahay muslimiin ilaahay aakhira ha ka abaalmariy tafsiirka qur'aanka kariinka tooxiidka taabooyin badan aa ka baran wax waafaan xadiiska seerada nebiga ilaahay ha barakaay salaada wixii naga waajibinays wixii naga burinays alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay miisaankood xasanaadka aakhiraha u saar munaasabad lagu soo gebagabaynaya tartan cilmiyeed socday muddo isbuucyo ah ayaa ka dhacay deegaanka ceelshiil ee wilaayada galgaduud casaam carafaad haynoo eego warbixintaasi تسابقنا تسابقنا فنون العلم سابقنا مسابقة بها فزنا بحمد الله أتممنا waxay ahayd munaasabad ballaaran ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga deegaanka ceelbuur culimodiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada taasoo lagu maamuusayay tartan cilmiye socday muddo isbuuc ah oo loo qabtay ardayda macadka qurduba farciisa deegaanka ceelshiid ee wilaayada galgaduud tartankan oo xiise gaara lahaa ayaa si guud ahaaneed u dhexeeyey siddeed majmuuco oo afar ka mid ay ka socdeen dhanka wiilasha afarta kalena ay ka socdeen dhanka gabdhaha haddaba si aan wax badan ooga ogaano qaabka ugu dhacay tartankaasi ayaa waxaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey maamulaha macadka qurduba tartanka guud ahaan wuxuu soo maray ilaa iyo saddex wareeg wareegga koowaad waxaa ku tartamay siddeedda majmuuco waxayna kala ahaayeen majmuucatu abubakar sidiiq majmuucatu cumar bnu khadaab majmuucatu cuhmaan bnu cafaan iyo majmuucatu caliyo bin abi aalib oo afartoodaba ka socday dhanka iyo wiilasha afarta kalena waxay ka socdeen gabdhaha waxayna kala ahaayeen majmuucatu imaam shaafici majmuucatu imaamu maalik majmuucatu imaam axmed ibnu xambal iyo majmuucatu abi xaniifa wareeggii koowaad markii siddeeddan majmuuc ay ku tartameen waxaa loo soo gudbay wareeggii labaad waxaa soo gudbay afar majmuuco afarta majmuuco ee soo gudubtay waxay ahaayeen laba majmuuco ee ka socotay wiilasha waxayna kala ahaayeen majmuucatu abubakar iyo majmuucatu cumar bnu khadaab laba kalena waxay ka socdeen tartamayaasha gabdhaha waxayna kala ahaayeen majmuucatu imaamu maalik iyo majmuucatu dadaal badan ay bixiyeen majmuucaadkii tartamayey ayaa ugu dambeyntii waxay guusha raacday majmuucada imaamu maalik oo ka socday dhanka gabdhaha waxaana ku xugay oo kaalinta labaad galay majmuucada cumar bin khadaab oo iyaguna ka socday dhanka wiilasha wuxuuna maamulka macadka qurduba siiyey abaalmarino kala duwan maadaama majmuucada imaamu maalik tartanka ay ku guulaysteen sideedii majmuucana dhegta dhiig ay usoo dareen sidaas darteeda majmuucatu imaamu maalik waxay ku guulaysteen abaalmarin lacageed taa oo dhan konton doolar oo uu talagalay maamulka machadka qurduba farciisa deegaanka celshiil waxaa sidoo kale xusid mudan in tartamayaasha majmuucada cumar binu khadaab iyagana ay soo dadaaleen run ahaantii juhdi iyo dadaal fara badan ay soo bixiyeen wareeggii koowaad tartan xiise badan waxa ay soo galeen wareeggii labaad sidoo kale ay ka soo gudbeen ilaa ay soo gaareen wareeggii saddexaad sidaas darteeda tartamayaasha majmuucada cumar bnu khadaab iyagana waxay lahaan doonaan jaa'iso sidoo kale waxaa munaasabada kelimad ku lahaa oo ka jeediyey mid ka mid ah waalidiinta deegaanka ceelshiid walaalayaal waad u jeedaan iftiin baa baxaya hal sano ka hor caruurtii halkan la keenay ayagoon waxba aqoonin maanta waad u jeedaan waxyaabaha ay soo bandhigayaan marka taas waxaa suurtageliyey allah subxaanahu wa tacaala kadibna dadaalkaas waxaa bixiyey maamulka iyo macallimiinta macadka qurduba oo kuwaas oo dadaal fara badan muujiyey waxqabad hagar la-aan ayay muujiyeen waan uga mahad celinaynaa waalidiinta haddaan nahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxbarashada aqoonta meesha taallo iftiin baa baxaya waxaa laga baxay mugdigii waxaa loo baxay nuurkii cilmiga allah ha noo sabaadiyey subxaanahu wa tacaala dhowaana ayay ahayd markii macadka qurduba laga asaasay deegaanka ceelshiid waxaana maanta laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada ah oo uu kusoo kordhiyey macadka qurduba bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaankaasi bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay sameeyeen ardayda macaahidda arricaayah iyo imaam shaafici ayaa ka kala dhacay degmooyinka bulafulaay iyo buurdhuxulle ee wilaayaadka kale ah baay iyo bakool aan ku horeyna wilaayada baay iyo xasan cabdiraxmaan abu xasaan barashaa dariiqsame daaruurweeyaan la diirsade dowla toosan ugu imaa muasasadeenaa ricaaya dowla toosan ugu imaa muasasadeenaa ricaaya halkan waa xarunta macadka arricaaya oo ah macad ay wax ku bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waa macad ay ka qalinjibiyeen gabdho badan oo qaarkood haddaba macallimiin ay ka yihiin maraakiista iyo goobaha waxbarasho ee degmada buulafullaay iyo guud ahaan wilaayada oo dhan waa macad gacanta uu ku haya maktabka dhexe dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaana loogu talagalay inuu soo saaro gabdho daaciyaad ah oo wax ka bedeli doona insha allah nolosha gabdho badan oo aan nasiib u yeelin macadka ay soo xaadiraan dhowaan munaasabad ka dhacday gudaha macadka waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay maktabka dhexe dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee bay culummo nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale ujeedka wuxuu ahaa bandhig ay sameynayeen gabdhaha wax ka barta macadka arricaaya iyagoona soo bandhigay wax yar oo ka mid a waxyaabaha ay bartaan wuxuu ahaa bandhig soo jiitay qulubta dadkii martida ahaa ee goobta ku sugnaa hadal badan haama lagama buuxshay markana idinkaga dhex baxo idinka iyo bandhigay ay sameeyeen gabdhaha macadka arricaaya فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا قال الله تعالى الله حيري وعباد الرحمن عباد الرحمن الذين كوي وعباد الرحمن يمشون سعنا على الأرض دولك دوشي هونا سيد جنانا وإذا خاضبهم الجاهلون dadka juhalada markay la hadlayaan qaaluu waxay leeyihiin salaaman ay yusallimukum salaama waaladiina kuwii waa cibaaduraxmaan yabiituuna baryaye lirabbihim rabbigooda sujadan xaalayiin kuwa sujuudsan wa qiyaaman xaalayiin kuwa taagan نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل sheekh cumar xayaakalla oo ka mid ahaa culummadii ka qayb galay bandhigga ayaa u hambaliyayay gabdhaha reer ricaaya ee bandhiggan soo abaaburay maasha allah tabaaraka allah hambalya ayaan leenahay maxadu ricaaya hambalya ayaan leenahay jazaakum allah khayran fahanii'an lilwilaaya wahanii'an liawliyaai alumuur wahanii'an lilmaktabi dacwa wahanii'an lilxarakati shabaab almujaahidiin runtii waxay qurux u yihiin maxadu ricaaya waalidiintii dhale bay qurux u yihiin wilaayada baay bay qurux u tahay maktabu dacwo ayay qurux u yihiin xarakatu shabaab almujaahidiin baad qurux u tihiin baaraka allahu fiikum allah idiin barakeeyo sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay oo isagana daawanayay bandhiggan reer ricaaya ay soo bandhigeen ayaa dardaaran dhaxalgalla u jeediyay gabdhaha wuxuuna kula dardaarmay inay noqdaan gabdho soo saara jiil diinta garab iyo gaashaan u noqdo reer ricaaya may ku midatiina dadka walku bedela lafadahaaya ummata hata nool ummata hata nool dadka walku bedelan fada waa ku midayta ummato ummati inqaadida badbaadida jahliga ku saarta hor u kaca iyo halganka ka garab surunta jiil jadiid ah oo xalaal ahoo nadiifa ilaahay diintay astaan iyo calaamadan atana hasaara la falo weynbu aha ya asaaskii laka dhasa la fadaa ya kumada tin reer reecaya haddii isaga tin may rajeeyana insha allahu tacaala kaalintan ina gaadado doontan eedin eedna umahadsantiinaysa bogaadiyaana bandhigan ay sameeyeen gabdhaha muslimaadka ee wax ku dhigta macadka ricaaya ayaa ku soo aadaya xilli bilihii ugu dambeeyey wilaayada islaamiga ee bay ay sare u qaaday dowlaadka iyo goobaha waxbarasho ee degmada iyo guud ahaan wilaayada oo dhan warbixin midaas la mid ah waxaa inoo soo diray cabdiqani maxamed xalqada imaamu shaafici waa mid ka mid ah xalaqaadka waxbarasho ah ee ka furan wilaayada islaamiga ah ee bakool taas oo muddo siddeed bilood ah ka hor laga hergeliyey magaalada buurdhuxunle ardayda oo ka kooban wiilal iyo gabdho islamarkaana gaaraya toddobaatan arday ayaa ah ardaydii kasoo qalinjebisay madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada buurdhuxunle waana arday xufaad ah oo haatan baranaya culumta kale ee shareecada munaasabad dhowaan ka dhacday masjidka jaamaca ah ee magaalada oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada ayay ardayda kusoo bandhigeen cilmiga ay barteen الحمد لله القديم الباري ثم صلاة على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول اذكر الصحابي الذي روى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه جواب أنس بن مالك رضي الله عنه اذكر رقم هذا الحديث لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب جواب ستة عشر اذكروا المياه التي يجوز التطهير بها جواب المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد تجب الزكاة زكاة واجبات في خمسة أشياء شنشي وهي شنتن المواشي هولا إيوا الأثمان بيسة والزروع واللاورو إيوا الثمار مره وعروض التجارة جناس بدعيس فأما المواشي هولا فتجب الزكاة زكاة واجبات في ثلاثة أجناس سدناع منها من المواشي كمده وهي سديدنا الإبل قال والبقر اللو والغنم ويرن sidoo kale marti sharafkii kalimaadka ka jeediyey munaasabadda waxaa ka mid ahaa suldaanka guud ee beesha hadameh suldaan maxamed xasan bunow halkaatu imaamu shaafici muddada gaaba noo yeeda jartay mehe bandhigday aran laliyaaba maana ardayta meheba leera kora ini yeyin ulmo muddada gaaban ita aliintiha qaadaden isa juhudige oo ku muugata eedi eeda aliinliyaabe maana maasha allah ilaahay yaka mahadsan ilaahay suurtageli mayb ang mahadyaane waalidiinti dhalli oo juhudigin haka biidi sheekhi tartiibtan hang tacliimi yang mahadnagaan maana may kale yang mahadnagaana wilaayada islaamiga bokool iska higaajinta nidaamkan yalahayti jazaakallahu khayr yaleenayan maana waaliga wilaayada bokool sheekh cusmaan abo cabdiraxmaan oo kelimad qayim ah ka jeediyey xafladda ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leeyihiin xalaqaadka waxbarashada walaalayaal ahamiyada yollayin halaqaadka cilmiga ah fawaa'id goonno ah yollayinga jarta oo meelo kale walbarashadan lahayna may kumada horta meelo walla ka barada masaajid ilaahay baytullaahi barakadiisa wadada tarbiyadiisa wadada oo unugu masaajidka kiirme hoob asharka laga jaro waqtiga la deero wal aadame ardayga markuu soo hadda ashar jeeka naqsaday roogi safka hore ku tukude faa'iido ma laakiin goobaha kale walbarashada dhan saas ma imaana xalaqaadkaas marka ahmiyadaas leeyin waana xalaqaadkuna ha ku deernay diintun islaamka una ni deerti sabab annagadan xalaqaadku ma hayo culumiya ku baasi qiyaado hoggaan ha ku bahay qudaadi ha ku bahaasi dadka marka muthaqifiinta aqoon-yahankii ha ku bahaayeen marka xalaqaadka iyo iskuulaadkii iyo macaahidii geedka mayo nicmo badan ay ilaahayna siiy iskuulaadkii oon ahamiidii oon yarayna waano furunyin waan ku faa'iidaysadaay wilaayada sababta ka dhalidii in arrintuntan aya ka fikirta namber koo unugu markii dugsiga ku baha oo qur-aankii usa ay xifdiyo masiir jeemay nagada doon war barasho markaasa bilaawngad culuumtii sharciga ahay barashadii markaasaan bilaawdaas inta ka horeeyta taxfiidul quraanka ka jara aqaa'id yar yar iyo kutubo yar oo rasaa'il ay qaadado ay dugsiga ka qaadado laakiin in sheekh caalimnimo la diyaariyo lan sheekh ee usnagada dalabatul cilmi usnagada ma inka bilaawdaas bacda taxfiidihi lil quraan al kariim marka insha allahu tacaala arrintaas marka walaalanka talagalay may wahaan wilaayadka khasabi in ardaydii meel ungudubayaan aan lahayn waalidiintii marka markasta wilaayada la kulmayo leeyin iyo halkaana walbarasho la'aan ah hadda ardaydun toddobaatan ardaya lainga sheegay tiradii wiilili gabdho ka kooban hal sheekha walbarahay nasiibaan waalatan halaqadaas ingasan hallan imaamu shaafici maysin lanaa ay ku faa'iidaysaday ardayda intun lay mee dadka reer buurdhuhunla waalidiinta ee awlaada ingasan ka warqabtaan la mutaabaceeyo la fiiri laku warqaba susurun inagana dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale bandhig cilmiyeed ay sameeyeen ardayda machadka albasiira oo ah arday xufaad ah kadib booqasho mas-uuliyiin uu hogaaminayay waaliga wilaayada bokool ay ku tageen xarunta machadka warkii duhurnimo akhyaartaannu jecelnahayow waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh